بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تصغير ما كان على حرفين بعد حذف حرف منه sida loo tasqiiriyo wax laba xaraf ku dul sugan markii xaraf laga jaro kabacdi wuxuu la jeedaa markiisii hore saddex xaraf luu ahaa saddexdii xaraf mid ka mid aha laga jaray ama fa'da ha noqdo ama caynta ama laamta laba xarafaa soo hartay sida labadaas xaraf loo tasqiiriyo haddaba haddii xaraf la jaray xarafkaasi fa'duu noqon karaa aan dhahna cayntana waa noqon karaa laamtana maa xudifat faa'uhu sida loo tasqiiriyo isimka faa'ul kelimihiisa la jaray cidda markiisii hore muxuu ahay wicdun soo ma ahayn waawdii soo lama jarin markii la tasqiirina waxaa leeyahay wucayda wucayda yuraddu lmaxduufu wa huwa lwaaw waawda waa soo celine waawda markaa soo celidana taada waa iska dhaafay sideedaa iska ahaato taadaasoo cibad ka ahayd maxay waawda wucayda ayb zinatun markeedii hore maxay ahayd wiznun saasay ahayd kadib waa la jaray waawdii waxaana ciwad looga dhigay taada soo ma aha wuzaynatun saasay noqone fucaylatun yuraddu lmaxduuf wahuwa lwaaw maa xudifat caynuhu waxaa cayntiisa la jaray mud cayntiisaa jaran oo mundu u ahaa soo lama dhihin waa la soo celinaa marka munaydun alle tucaadu nuunu lmaxduufa lianna asla mud mundu u ahaa mud markiisii hore mundu u ahaa nuuntii soo lama jarin waa soo celinaa maxaa yeelay isimka la tasqiirinaa markuu ugu yaryahay waa inuu saddex xaraf ka kooban yahay ilaan tasqiirka waxaan dhahna wuxuu khaas ku yahay asmaada mucrabka ah isimka mucrabkaana markuu ugu yaryahay waa inuu ka kooban yahay saddex xaraf marka wax laba xaraf ah lama tasqiiri karo maa xudifat laamuhu midkii laamtiisa la jaray damun markiisii hore damawun uu ahaa damayun uu ahaana waa la sheegay damawun inuu ahaa waa sida raajixa ah damayun inuu ahaana waa la sheegay isagana haddaba dadka qaarkooda waxay dhahaan damun oo miimta way shidaan waana khalad miimta ma shidnaa damun waa in la takfiifiyo waddama qur-aanka soo loo akhrimaysa waddama allah waddama idan miimta waa mukhafafa ma shidna kelimadaana kelimad mudaacafa ma aha waa kelimad muctal ah oo muctalu laam bilwaaw ah sida raajixa ah damawun ay markeedii hore ahayd waawdiyaa la jaray miimtia marka waxaa laga dhigay kelimada icraabtu ay fuule damawun markiisii hore hadduu ahaa hadda damun daman damin aa leedaha miimtaasa icraabtu ay fuule marka la rabo in la taskiiriyo waa in la yidhaahdo dumeywun yaa u taskiirka haalita waa inay noqoto kadib keedna laamtii waa inay dhacdo oo waawdii ah qaacidadii ah markaas imaane ida اجtamacat اlwaaw walyaa wasabaqa axaduhumaa bisukuun qulibat اlwaaw yaaan waudqimat اlyaau fi lyaa maxay noqonaya markaas dumayun ya-dan mushadadada ah laba yaa-ood ay ka kooban tahay midda hore ay tahay saakina midda dambena mutaxarika haddaba ya-da hore oo saakinada waa yaa u taskiirkii ya-da dambena munqaliba can ilwaaw alatii hiya laamu lkelima dumeeywun uu ahaa aan dhaannay len markii hore haddii la yidhaha damayun uu ahaana hadda dumeeyun uu noqonaya kadibna waa isku idqaameen labadood dumayun ay ku noqoneen biradi lmaxduuf maxduufka la soo celina wa idqaami ilyaai fi lyaa ya-dana ya-da lagu idqaamo waa goorma haddii la yidhahdo asalkiisii damayun uu ahaa waayo wain kaana almaxduufu waxaa la jaray waawan hadduu yahay oo la yidhaha damawun buu ahaa qulibat waawdaas yaaan yaa loo rogaa wa udqimat fi lyaai ya-daana lagu idqaama ya-de yaa-u taskiirkii dumeeyun uu ahaa kadibna dumeeyun uu noqday kadibna dumayun yadun asluhu yadyun uu ahaa maxaa maxduuf ah laamulkelimihii oo ah ya yadyun haddii uu ahaa haddii la taskiirinaa maxaa la samaynaa yaa-u taskiirka waa inay noqoto haalia markaasaa waxaa leedahay yudeyun soosas dhimaysid intaas markaad tidhaahdo waa inaad raacido ta ta'da maxaa loo raacinaa ilaan yadun ta lama soconine kama aha kelimada la taskiirina ah hadday tahay kelimad hulaasi ah oo mu'anas bita ah ta'deeda waa wadane marka la taskiirina ta'deeda waa wadane miyaysan ahayn tusaale ahaan tamratun haddaan rabo inaan taskiiriyo tumayrun maan le mase tumayratun aan leeyahay tumayra ta'deeda waa wadane haddii kelimada la taskiirina ay tahay kelimad hulaasi ah oo mu'anas min xayثu اlmacnaa markii la taskiiriyo ta waa in lagu daro laakiin markeedii hore ta ma wadanin ee mu'anas waxay ahayd min xayثu اlmacnaa tusaale ahaan naclun mudakar miya mise waa mu'anas haadaa naclun maa dhemse haadihi naclun haadihi naclun waa mu'anas markaan taskiirinaa nucaylun maa le mise nucaylatun aan leeyahay nucaylatun waa inaan dhaho عين مذكر ميا مسوى مؤنث يا مؤنث واي العين ومؤنث هذا عين ليه ميس هذه عين على هذا مركان تصغيرنا عيين ما لا مس عيينة تو أن لا ياي عيينة تو أين الله تنا واسيد يوكله يد هذه يد على هذا مس هذا يد على هذه يد وكلمة ثلاثية أو مؤنث من حيث المعنى markaan taskiiriyo yudayatun waa inaan dhaho ta aan raacina calaa hadihi alqaacida yadun asluhu yadyun wahaa yudayatun biraddi lyaai almaxduufa walidqaami fi lyaa ya-dana waa lagu idqaama taadana waxaa loo raaciyay qaacidadii haddaan sheegaynay famun asluhu fowhun wahaa fuwayun uu ku noqonaa biraddi lwaawi almacduufa sanatun asluhu sanawun sanahatunna waa la sheegay sunaywatun saasuu noqonaa sunayatu haddaba haddii la yidhaahdo asalkiisa sanawun uu ahaa markii aan raba inaan taskiiriyo yaau taskiir waa inaan haalisa ka dhigo sax yaau taskiirka haalisada marka xaggee gele waawda horteed ay dhace bayna nuuni walwaaw ay dhace waxaa kelimada akhirkeeda marka igu kulmaya au taskiirkii iyo waawdii oo laamulkelimaah قاعدتي مركز قال إذا اجتمعت الواو والياء وسوغ أحدهما بالسكون غلبت الواو ياء وتقيمت الياء في الياء مركز واعي يكون غنى سنية ساس يكون غنى لكن مركز ورا سنية على هاي برد المعذوف وقلبه ياء مثل معذوف واو ذا ياء لور وإدغامه هذه مركز اللي سنة هنا سنيهة بالتصغير على ذاهر سيس أو تصغيرنا أبو نسله أبوون وآ markiisii hore abawun u ahaa haddaan rabo inaan taskiiriyo maxaan samaynaa waa inaan waawda soo celiyo yaa-u taskiirka awalkiisa waa inay dhacdo waawda laamulkelimaa waa inaan yaa u rogo yaadaas waa inaan yaada kale ku idqaamo muxuu noqonaa markaas ubayun waa inuu saas noqdo biladil waawi wa qalbiha yaa idqaamiha filyaa taskiiru maa xudifa minhu xarfun wa baqiya calaa halaaa sida loo taskiiriyo kelimad xaraf laga jaray oo saddex xaraf ay soo hartay mayit kelimada markeedii hore saasay ahayd kadibna maytun ay noqotay mayit waa faycil markiisii hore wuxuu ahaa mayit faycil waxaa la mid ah hayin iyo layin baa la mid ah faycil labadan yaa-ood oo midda hore saakino ay tahay midda dambena mutaxariko ay tahay midda dambe oo mutaxarikada ah waa caynulkelima midda hore oo saakinada ahna waa zaa'ida meeyit faycil ogowna ya-daas oo aan leenahay waa caynulkelima waa munqaliba can waaw waaway ka soo gadoontay sababtoo ah maata markiisii hore mayata ma ahayne mawata uu ahaa liannahu min almowt maata yamuutu caynulkelimaha marka waaw miyaa mase waaya waaw kelimadaha marka mayit markeedii hore waxay ahayd maywit faqulibat ilwaaw yaa-an wa udqimat ilyaau fi lyaa marka ya-da mayit ee dambe caynulkelimaha munqaliba can waaw haddaba mayid sideeda haddaan rabaa ku isticmaali karaa ومن ذلك قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون أيضا يا أسوأ شدنت واستعمال كرا هدان ربنا وتخفيف كرا وسنو تخفيفنا يا ذا عين الكلمة أيان اسكتورا مد هرو زائدة ده أو ساكنة ده نوا ريبنا محايسو هرا مركز ميت على وزن فيل إلى عين الكلمة والتوريه ساسنا وكو استعمال كرا ومن ذلك قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه ميتا من شاعرها لبدا اللغة وحوك جمعيي بيت وعير ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت مثل سوى ميت يا ميت الأحياء إنما الميت إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء وحر ليس من مات قفك انتهى فاستراح اسكرها حيث بميت مثل انتهى ماها كلها إنما الميت مثل انتهى ميت الأحياء وأنك أسقوا نول انتهى kaasaa waxaa la yidhahdaa wuri meyd laakiin nin dhintay oo raacaysa meyd lama dhaho haddaba markaas uu mukhafafka u yahay meytun marka uu yahay haddaan rabo inaan taskhiiriysan yeelaa bixadfi ixda lyaayin taskhiiru lmukhafaf muyaytun biyaa-in waaxida bacda yaai taskhiir muyaytun saasaan leeyahay meytun soo ma ahayn sida wuxuu la mid noqonaa qalbun oo kale oo qulaybun laga dhigaa meytun muyaytun saasaan leedahay خير وشر أصلهما وحياين أخير وأشر أياين تصغيرهما خيير شرير سيدو ذاكو تصغيرنا خير خيير شر شرير تصغير ما أوله همزة وصل سيدا لا تصغير وحا أول كيس همزة وصل أي جرتو مسادر الخماسي والسداسي خماسي والسداسي مسادر توذا afcaasha sudaasiga ah masaadirtoodu dhammaantood hamsat wasli ay ku bilowdaan soo ma aha ay khumaasigana dhammaantood hamsat wasli ay ku bilowdaan ma yaqaana taa ku bilowda kuwa taada ku bilowda maxaa ka mid ah ya tafacala ka mid maxaa ka mid ah tafaacala maxaa kaloo ka mid ah tafaclala saddexdaasaa waxay ku bilowdaan ta laakiin inta kale waxay ku bilowdaan hamsatu waslin oon ula jeedo iftacala infacala iyo ifcalla kuwaas hamsay ku bilowdaan ayagu kuwa hamsatu wasliga ku bilowda masaadirtooda hamsatu wasliga ku bilaabane kuwaase loo taskhiirinaa marka idaraba ficilka saasuu ahaa markiisii hore waa isku dhacdhacay khumaasi miyaa mas waa sudaasi yaa jamaaca idaraba waa khumaasi waaye افتعل واي هي طاء اضطرب منقلبة عن ماذا طيب كذو كتونتي أزل كيسي محوها هاي اضطرب ساسوها هدبا افتعل مصدر كيسو محوي يقوي معنا اقترب مصدر كيسو محوي معنا تصالحان اقترابا افتعال قوي معنا اضطرب اضطرابا اضطراب كاس مركا مصدر كا هدي الربين للتسخيريو واضطرب هدان ربين التسخيريو يدو صلى مد معها waa ficil hadda iyadu marka masderka sababta u raadsanaa waa saas ilaa ficil lama tasqiiriye idiraab markaa raba inaan tasqiiriyo meeqa xaraf oo zaa'id ah ku jirta yaa jamaaca yaa saddexaa ku jirta hamsada hore waa dheeraad ta'dan oo ta'da ka soo gadoontay waa dheeraad alifta qabla aakhirkana waa dheeraad افتعلتها مع عسلة تاو يفتعل أصل مية همسة زايد أيه سدح حبو ديرات هاي ستا مرك همسة توصل لغن وار ديرات طاذان أو تاو يفتعل كسو قدونتين وار ديرات ألفت قبل آخر كتالان وار ديرات وعنا روسو شيغني هدي حرف مد قبل الآخر أو نوعه أساقيا لورو ولا سكنافا شلساسا سوامرني iska dhaaf marka kaas yaa u rogi doonaa labadan kale oo dheeraadka oo hamsatu wasliga horey taalla iyo da'dan labadooda mid ka mida inaan jarna waa ku qasbannahay ilaan kuwii usuusha ahaa ayaan xarafka jaraynay oo safarjal soo khumaasi ma ahayn sidiisa maan ku taskiirin amase xarafaan ka jarnay xarafaan ka jarnay haddaba idarabadan ilan alifta dambe yaan rogi doonaa aan dhahnay shantaan xabo mid ka mid inaan jarno waa ku qasbannahay mid asala haddii aan jaraynay famaa baaluka bilmasiid labadooda marka yaan jarnaa yaanse iska dhaafnaa wuxuu leeyahay hamzada horaa la jaraa hamsatu wasliga hore waa la jaraa ba'dana waa la baaqi yeelaa laakiin ha la baaqi yeele ma sideeday u baaqi ahaane mase ta'dii ay ka soo gadoontay u laabane ta'dii ay ka soo gadoontay u laabane marka wuxuu idhi dutayriib aa la dhahaa idiraab wuxuu noqonahaa dutayriib ba'daas waxaa la jeedaa daadka hore waa fawl kelimihii ta'da ku xigtana min ayna jaa'at waa midii da'da ka soo gadoontay idiraab da'deedii asalkeedii loo celiy oo ta ah ya-da ka dambeydana maxay tahay yaa-u taskiirkii ra'daanna idiraab waa ra'deedii waa caynulkelimihii haya ya-da kasii dambeynana min ayna jaa'at waa midii alifta ka soo gadoonto aan dhayn alifaan u bedeli doonaa haya ba'daanna laamulkelimihii bixadfi hamsati lwasli waraddi taa ilaa aslihaa oo ah ta'da haye maxaa ka maqan marka oo uusan sheegin wa qalbi lalifi yaaan alifta qabla aakhirkana yaa in loo bedelo ayadana waa in lagu daro mafhuumo istikhraaj meeqa xaraf oo dheeraadaa ku jirtaa saddex xaraf hamsada hore siintana waa dheeraad afar xarafaa ku jirta ayaa hamsada hore waa dheeraad siintana waa dheeraad taadana waa dheeraad aliftana waa dheeraad alifta qabla aakhirka ayada waxbaa isku dhibin maxaan samayn doonaa yaan u bedeli doonaa meeqa xaraf oo dheeraadaa noo soo hartay saddex cabbo saddexdaas laba ka midana waa iska tuuraynaa midna waa reebanaynaa waxaan tuuraynaa hamsada iyo siinta taadana waa baaqi yeelaynaa maxay noo soo baxaa markaas tukhayriij aa noo soo baxa tukhayriij hamsadii waa tuurnay siintiina waa tuurnay taadii waa baaqi yeelnay ya-daas waa yaa taskiirkii ya-da qabla aakhirka taalan waa ya-dii ka soo gadoontay alifta bicaddi hamsati lwasli wasiinina waa inuu ku daro marka siinta jaritaankeeda waa qalbi alifyaan nawcun aakhar nooc kale oo ziidad fi ya horta inaan jarno laba inaan jarno mid aan soo reebn waa ku qasbanay soo saas ma aha waa lagama maarmaan haddii marka labadooda mid ka mid a laba dheeraad haddii haysato ama saddex dheeraad haddii aa haysato midka owleysanna waa inaa baaqi yeesho kan aan muhiimka ahayn waa inaad iska tuurto midka labadooda owleysanay baaqi yeele midka laga owleysan yahayna waa iska tuura isaga waxaa marka la reebay ta'dii liannahaa awlaa bilbaqaa min alhamsati wasiin xagga baaqi ahaanshaha way kaga owleysan tahay hamsada iyo siinta way kaga owleysan tahay ayadaa ugaga owleysan ilan xagga xuruuftii asalkeeda ayadaa xigtee kuwan kan marka saas daraaddeeda looga tuuray liannaha awlaa bilbaqaa نوع آخر جدت في همزة الوصل عوضا عن محذوف أيضا عوض كاه مد محذوف آه ابن نسله بنا ونوها همزة اسمك عوض يا كتاي ألفته واو ده ولا ملك لما هي عوض كتاي أسله بنا ونوها بنا ينونها أنا ولا شيء يري لكن بنا ونوها يبدن تاي marka waxaa leedahay banawun marka taskiiri hamsada waa iska tuure waawdiina waa soo celine banawuna ka dhige banawun markaa ka dhigto taskiiri marka yaa u taskiirkii aalite ka dhig waawdii iyo ya-diina isku idqaam labadooda bacda qalbi lwaawiyaan muxuu noqonaa markaas bunayun saasuu noqonaa اجتمعت الواو والياء فقلبت الواو ياء ووقع الادغام تصغيره بني ونغنا كتبنا بني ونغنا اسم مركي سيارة سمون وصولما دين سمي سمي ونغنا إذا اسم مركلا تصغير سمي ونغنا البصريون وعند الكوفيين وصيم كوفيين تكتو ذنا اسم مركلا تصغير وصيم لماذا؟ حقا لك هنا إليهين من الوسم علامدين وسمه علامدي waxay leeyihiin haddaba ismun waxa maxduufka ka ah waa faa-ul kelima ee laamulkelima ma aha marka waxay leeyihin asalkeediina ismun u celinaynaa oo ah alwasmu kadibna waxay leeyihin waa taskiirinaynaa wasaymun uu noqonaa markaas تصغير المضاعف الثلاثي مضاعف الثلاثي كمركز التصغيرنا هر مركز ربين لا تصغيريو صدح بس كما كوبنا labadaan xaraf oo isku shidan oo labada ra ah dhexdooda yaa gelaa yaw tasgiirkii hirun marka mudakar miya mase waa muanas muanas min xayثu اlmacnaa soo maaha maxaa samaynaya markaas xagga dambe ka raaceen hirun hurayra saasay noqonaya marka abu hurayra hurayraha meeshaasu keyim waa tasgiiru hirin waa jirta ayadana sidaana u tasgiirina ayadana hurayra tusaana u tasgiirina hirunna saana u tasgiirine isku mid dubbun marka la rabo in la tasgiiriyo labada baa dhexdooda yaa gelaa yaa u tasgiirkii wuxuu noqonaa marka dubaybun uu noqonaa addubbu waa madax kutiga soomaalidu madax kutigay dhahaan waa la yaqaanaa xayawaan oo baddana ku nool iyo meelo qabobahu sida badan uu ku nool yahay oo aad u xoog badan waayo qaar beriga ku noolna waa jiraan soomaalida madax kutiga u yaqaanaa laakiin fuka fuka tadciif tadciifkii waa la kala furfuray wasiidati yaa taskiir yaa taskiirkana bacda athani xarafka labaada la ziyaadiyay wasiidati taa taa la ziyaadiyay in kaana daalan calaa muanathin hadduu muanatha wain lam yakun hadduusan ahayna lam yuusad la ziyaadin maayo tusaale ahaan qalbun markaan rabo inaan taskiiriyo qulaybatun maan dhaha maya maxaan leeyahay qulaybun taskiiru maa fiihi xarfun mubaddal sida loo taskiiriyo wax xaraf mubadel ah uu ku jiro yacni munqalib can waawin oo can yaa baabun markaan rabo inaan taskiiriyo alifta munqaliba can maada can waawin asalkiisii muxuu ahaa bawaabun tacaraka xarfu lcila wafataca maa qablahu faqulib alifan baabun markiisii hore bawaabun u ahaa markaan rabo inaan taskiiriyo maxaa samaynaa buwaybun ترجع الالف الى اصلها من الواو اصل كده واو ده ولابانه كدي بان تسقيرنا بويب ان لهي اصل الالف واو ناب وهم عدا اصل كده نياب وها هذا باب يا ناب من الفتي سواء حال منقلب عن واو من الفتي منقلب عن يا سي لو فهمي جمع الا باب مركه الجمعيه محل يري ابواب waawdiyaa bannaanka imaatay naab marka la jamciyana anyaab ayadaa bannaanka timidyaadii nuyaybun aa leeyahy aslulalif yaaun qiimatun oo ah qiimaha wuxuu ka yimid min qaama yaquumu alqiima min qaama yaquumu ya-da qiima markeedii hore waxay ahayd waaw qiwma saasay ahayd qiwma waawdii ayaa waxay noqotay saakina bacda kasratin faqulibat yaaan yaa loo bedela markaas maxaa la yidhi markaas qiima markaan rabo inaan taskiiriyo ya-daan asalkeedii oo waawdahaan u celinaa kadibna yaa u taskiirka imaanay maxay noqonaya markaas quwayma saasay noqonaya qiima quwayma aslulyaai waawn ya-daas asalkeedii waaw ahayd waa loo celiyey ومثل وحا لمذا ميزان يا ميزان منقلب عن ماذا عن واو واو ذا لو علنا مويزين اللياي او يا ذا قبل اخر قتال حاجه كتمت ايضا يا الف ذا كتمت احسنت ميقات يا ذا حاجه كسو قدونتي واو مركي ذي هرم ميقات وا مركي لا تسغيرنا مع على سمينا waa loo celinaa muwayqiit aa leeyahay riixun ya-deeda min ayna jaat waaw markeedii hore riwxun bay ahayd ruwayxun aa leeyahay ruwayxatun dheh ilan waa muanathe waqad laa yuraddu xarfu lcilati ilaa aslihi xarfulcila in asalkiisa loo celinaa dhici karta hadda xarfucila asalkiisa loo celiya naani sooma ahayn wow hadduu aha waawdi ya hadduu aha yaadi waqad laa yuraddu xarfu lcilati inaan loo celinaa dhici karta ilaa aslihi fii mili muttacid sida muttacid oo kale muttacid muteycid aa la leeyahay cinda siibaweyhi waa siibawey sida uu qabo mutacid markiisii hore wuxuu ahaa mutacid horta ficilka wacada waay asalka ah wacada isagoo wacda iftacalo ka dhig maxaa leedahay iwtacada saas madhe mse dhihi maysid iwtacada iftacala haddii faa-ul kelimaheedu ay waaw ay tahay taa u iftacala sida ay ta u tahaa waawdaasna ta loogu beddelaa oo iftacala min wacadda haddii laga dhigo iwtacda soo noqon mayso faa-ul kelimahaas waawdaa taa u beddelay labada taanna waa isku idqaame ittacada saasaa leedahay yasaara haddii aan iftacalo ka dhiso itasala soo noqon maayo yadaas maxaan samaynaa taa u beddelaa labada taanna waa isku idqaama maxaan leeyahay ittasara idan iwtacada markiisii hore haddii uu ahaa kadibna ta loo rogay ittacada haddii la yidhi labadan taa ood ogow midda dambe waa taa u iftacala midda horena munqaliba can ilwaaw alatii hiya faaulkelima oo faaulkelima ah isimka faacil muttacid aan leeyahay labadii taa weli waa wata ogowya ah labada taa midda hore maxaan dhaanay faaulkelimihii waaye oo waaway ka soo gadoontay midda dambena taaw iftacala waaye sibawey wuxuu yihi waxaa la dhahaa muteycid aa la dhahaa uu leeyahay muteycid aa la dhahaa mutacid taskiirkeeda labadan taa waa fahnay ayaga mafhuum waay soo maaha meeqa xaraf oo dheeraadaa ku jira waa su-aale ya mutacid miimta iyo taada dheh ya-da xaggee joogtaa miimta horena waa dheeraad labadan taa oo isku shidan midda dambe oo taa u iftacala ahna waa dheeraad taa u iftacala waa la iska tuuray marka miimtiina waa la baaqi yeelay ilaa labadooda mid ka mid inaan jarno waa ku qasbannahay shan xaba soo maaha mid ka mid aan jaraynaa labadan dheeraadka keen jaraynaa taa u iftacala miimtana waa baaqi yeelaynaa miimta marka aan baaqi yeelna miimta dabadeed yaa dhace ta'dii ka soo gadoontay waawdii faawlkelimaha ahayd marka asalkeedii maa loo celinaa muweycid maa la leeyahay siboy wuxuu leey maya sidaan u isticmaala u leeyahay kadib keenaya u tasgiirkaan dhigaa muteycid aan dhahaa laakiin asalkeeda haddii la yihahda loo celiya maxaa la dhihi lahay muweycid aa la dhihi lahay muweycid waa cinda zajaaj yaruddu lxarfa xarafku wuxuu celinaa ilaa aslihi asalkiisu u celinaa siwayn wuxuu leeyahy maya sideedaan u baaqi yeelaa taadaas mutazin waa la mid mutayzin aa leeyahay cinda man muweyzinna waa leeyahay cinda man cinda zajaaj abu isxaaq hunaaka nawcun baa jira kaana libdaalu fiihi ibdaalku uu ahaa lidarbin min atakfiif darbi oo nooc oo takfiifa ka mid ah milu qaa'il oo kale qaa'il markeedii hore maxay ahayd qaawil markeedii hore saasay ahayd maxaa loo iclaaliyey laba arrimood dartood filkii ficilkiisa qaala'a waa iclaalsan yahay arrinka labaadna waawdaani waa mutaxarika waaqica bacda fatxatin labadaasoo la isku daray darteeda isimka faacil loo iclaaliyey ee asalkiisii qaawil uu ahaa kadib uu qaa'il noqday siibawey wuxuu leeyahay hamsadan ka soo gadoontay waawda sideedaan u baaqiyeela cinda taskiir haye qaafka waa logodaa marka la taskiirinaa marka la godo aliftii qaa'il hal tahbut ma sugnaan kartaa maxaa la samaynaa waawaa loo bedelaa ilaan dama horteed dhacdaye quwa aan leeyahay waawdaas kadibkeed waawda ka soo gadoontay alifta kadibkeedna maxaa dhace yaa u taskiirkii kadibkeedna hamsadiiyo sideedii ah aan keenaw leey quway il aan dhahaa laakiin haddii la rabo hamsadan asalkeeda in loo celiyo maxaa la dhihi lahay quway wil aa la dhihi lahay quway wil ayb quway wil marka sideedaa loo dhaafaya jamaaca hee ya yaa laysku idqaamaa laba waa waaw ya-dii waawda waa de marka ma ya-daana waxaan ku idqaamaa waawda ka horaysa mise waawda ka dambaysa midda ka dambaysa inta yaa loo gediyo maxay noqonayaa markaas quwayil haakada huwa cinda man aljarmi saasuu leeyahay isaga quwayil aan dhaha u leeyahay maxaa dhacay wuxuu leeyahay cilladii markii hore waawdan ya loogu rogay qad zaalat fi taskiir taskiirka waa zuushay oo cilladu maxay ahayd ficilkiisaa la iclaaliyay haddii waawdiyaa waxay dhacday bacda fatxatin ao fatxadii hadda fatxada la sheegaya qaafka soo ma ahayn fatxadii saarnayd qad zaalat fi taskiir ilan qaafkii waa la godaye wuxuu leeyahay markaa hamsadan sabab ay u joogtaa meesha ma taallo ترجع إلى أصلها من الواو قوي ويل عندها كده من قوي جل عندها وليه مفهومها قوي ال لكن جرمي وحوليه ما يقوي جل عندها وليه بائع بويع عند من عند سيبويه هاي جرمنا محوليه هاي بويع ساس عندها وليه هاي مفهومها طيب ومن الإبدال وعاكم إذا ما يأتي كوا صوص على تخمة يا حاجة بويعنا ما قوي قوي الماشي مس بوي عاشقي هل كاسون مرين قلت قوي ويل إنه مرة مسكوها فقصنا halkaasay noo joogtaa quwaywil waxaan haysanaa waaw kadibkeedna yaa u taskiiraa dhacday kadibkeedna waawaa dhacday waawdaas oo yaa u taskiir kadibkeed dhace waa waawdii asalkeedu hamsada ahayd oo waaw uu bedelay jarmi asalkeedaan u celiyuu yidhi halkaasoo noo mari maya marka waawdaas dambe iyo ya-da ka horaysa oo yaa u taskiirka labadoodaan isku idqaamaa ilan qaacidadii ay gelee su-aal oo yaa taskiirka iyo waawda ka horeyda ma isku idqaamo labadooda maxaa waawda dambe ugu idqaamaa shardigii bishardi sukuuni lawali aan lahayn laakiin waawdan dambe ayada shardigii waa dhagu ii noqonay ila yaa taskiirka waa saakina maxaan samaynaa marka waawdaas dambaan yaa u roga kadibna labada yaa aan isku idqaamaa quwayil marka yaadaan isku idqaaman oo labada yaa ood ka kooban midda hore waa saakina waa yaa taskiirki midda dambana munqaliba can waaw allatii hiya caynu lkalima oo caynu lkalimaa aye hadda maku soo dhacday ومن الإبدال وعكم إذا ما يأتي كواس وصعدا تخمة أصله وخمة وها تخيمة سيدي إذا على شان الله تصغيرنا بقي على حالي سيسوك حالكيسوك باقي هذا بعد التسخير مركي لا تسخيري كبعدي قفك مركو راشين سواء علوشي سكجر راشين كلو كده بقيو أو على هذا أصابته تخمة تخمنا والغو جمعيا دا عشير تخمة لنا عيد أصله عود وها لأنه من عاد يعود عاد يعود على كيني يا ذا الحقيقة من الدواء ما سلام سواء منقلب عن واو منقلب عن واو إلا واحد أنا من عاد يعود على كيني أسأل كيسي عود وها عييد اللي بقي على حاله حال كيسوك باقي هذا يأذي أسل كيدي ووضع لو معلنين عييد اللي ولم يقولوا عويد ما يسنين لأنه يلتبس بتسخير عود محيالي عود tasgiirkiisa ayuu ku dhex darsamaa alcuudu ah qorayga cuudun qorayga ama laanta geedka laga soo gooyaa cuud la dhahaa cuud marka aan taskiirina maxaan samaynayaa o taskiirkan waxaan ka dhigaa ثaaliثa muxuu noqonaa markaas cuwaydun haye ciid haddii yaadaas asalkeedii aan u celiyo kadibna aan taskiiriyo cuwaydun aan dhaho cuwaydun ma taskiiru ciidina mase waa taskiiru cuudin lama kala yaqaano maxaan sameeyaa haddaba waxay yidhaahdeen yaada sideeda loo baaqi yeelo cuyaydun ha la dhaho hadduu yahay taskiiru ciidin cuudun hadduu yahana cuwaydun ha la dhaho sidaasi lamidana tagsiirkana waa kala farqiyeen oo waxay yidhaahdeen ciid markay jamcinayeen acyaad yaadi siday u baaqi yeeleen cuud markay jamcinayeen acwaaday dhaheen dinaar asluhu dinaar ayuu ahaa hadalkaasoo macnihiisu uu yahay yaau dinaarin inay tahay munqaliba can nuunin inay nuun ka soo gadoontay ilan dinaaru haddii la yidhi kadibna dinaar laga dhigay macnaheedu marka waxay tahay labada nuunood oo isku shidhnaa midii hore ayaa ya loo bedelay tii dambena waa la baaqi yeelay markaasu wuxuu noqday dinaar marka la taskiirinaa dunayniir aan leeyahay dunayniir hadalkaasoo macnihiisu uu yahay yaau dinaar tarjicu ilaa asliha min annuun asalkeeda nuuntay u laabaneen ilaan dunay nuunta oo bacda daali dhace waa nuuntii asalkeeda loo celiyey oo yaa-u dinaar ahayd ya-dii marka yaa-u dinaar asalkeedii nuuntaan u celiyey dunay aan dhahay kadibna waxaan dhigay hee yaa-u taskhiirkan daalita ka dhigay dunay kadibna waxaa imaana nuuntii labaad dunayni ya-daas dambe xaga ka timid qabla akhirka dhace aliftii dinaari ka soo gadanta muxuu noqday markaas dunayniir awsaantii taskiirka kay haystaa marka ma fucaylun u haystaa ma fucaycil u haystaa mase fucayciil fucayciil u haystaa wallahu aclam markaas ka joogo